الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد baabkaynu ku dhex jirnay wuxuu ahaa ama kitaabu ljanaa'isa akhirkiisa aynu maraynay arwaaxda bani aadamka iyo halkay ku dambaynayso iyo arrimaha insaanka ee masiiriga iyo gebagabada can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa xadiidka laba kun iyo toddobiyo toddobaatan qeybta saxiixa can abi hurayrata qaala waxa u hi can rasuuli illaahi isagoo ka warinaya qaala allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu uhi weynaayo wanaagsanaaye kadabani bnu aadam qofkiina bani aadam wuu beeniyey waa kii gaalka ahaa walam yakun yenbaqii lahu umanay habboonayn an yukadibanii inuu ibeeniyo umay habboonayn umay xalaal ahayn weeye xalaal uma aha inuu ibeeniyo ilaahay baa xadiisalqudsi ku yidhi washatamanii ibnu aadam ina bani aadam rag iyo dumarba kii gaaloobay wii caayay shatmigu waa cayda walam yakun walam yakun yenbaqii lahu umanay habboonayn an yashtimanii inuu caayo an yashtumanii inuu caayaana umay habboonayn xalaal umay ahayn buu ilahay ilaahay abuuray arsaaqaya inuu caayo edabdarra wey wuu fasiray markaa rabbi amaa takdiibuhu iyaay beenintu anigay beeniyey fa qowluhu odhaahdiisa weeye innii anigu la awciiduhu inaanan soo celinaynin kamaa bada'tuhu sidii aan u bilaabay saan horeba ugu bilaabay inaanan u soo celin karaynin ayuu sheegay waa siduu yidhi ilaahay ima soo ilaahay ii abuuray ima soo celin kara buu taasi waxa weeyaan de waa awooddii ilaahay uu dafiray ilaahay buu dafiray walaysa ma aha nin buu ilaahay yidhi aakhiru lkhalqi abuurka kiisa dambe biacaza mid igaga adag calaya aniga igagama adka min awalihi kiisa hore qaybtan hore abuurkan horeen abuuray dee ka dambe igagama adka ee labadu waa isugu mid ilaahay taasi markaa waa beenin insaanka aakhira diidka ahi waa alladiid ilaahay buu beeniyey wa amaa shatmuhu iyaay cayda uu aniga i caayay waxa weeyaan buu lahayd fa qowluhu odhaahda uu yidhi insaankii ittakhada allaahu waladan ilaahay baa ubad samaystay buui wa ana aniguna allaahu kii cibaado mutaystay baanay alaxad keli'a assamad isaga un loo baahda ee loo qasto lam alid waxba maan dhalin walam uulad la iima dhalin ama la iimano dhalin walam yakun lii iimano ahaanin kufuwan mid ii dhigma axadun cidina cid ii beegtoonto oo ori iyo ubad ii noqon karta oonu isla egnahay ama isku nahay kufba ma jirtaba saasuu dhahay subxaana wa tacaala marka xadiidku dee waxa uu ka hadlayaa soo noolayntii oo aakhiradiidkii uu ka soo horjeestaday marka insaankii aakhiradiida ilaahay buu beeniyey wuxuu doonaba ha ahaado hadduu doono ha shahaadanayo hadduu doono nebiga ha rumaystaada calayhi salaatu wasalaam arkaantii iimaanka ayuu beeniyey markaa mid ka mid a sidaasuu marka halkan u keenay edabdarrada adduunyada ka soo furaysa aadamaha qayb ka mida weeye oo ka aan iimaanka lahayna can abi hurayrata qaala wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo le baan maqlay rasuulku asrafa cabdun calaa nafsi addoon baa naftiisii ku israafay israafku waa maxay ku xadgudbay qof baa naftiisii ku xadgudbay oo dunuub sameeyey waa ummadii horuu ka mid ahaa xataa xadaratulwafaatu jeeroo geeridu ay ku soo xaadirtay muu dhimana macnaa calaamadihii mowdku isku arko uu sii dhimanaya xataa idaa xataa xadaratulwafaatu markii geeridii ku soo xaadirtay buu qaala liahlihi reerkiisii ku yidhi idaa ana midtu markaan dhinto fa axriquunii iguba uma asxaquunii idaqiijiya intoo lafahayga gubtaan saxqigu waa daqiiq iga dhiga budo uma druunii igu afuufa fi riixi dabaysha filbaxri badda dhexdeeda badda iyo dabaysha isu kay raaciya biyaha iyo hawadu ha kala qaybsadaan huubadayda maxaa kalifay fa wallaahi baan ku dhaartay lain qadara allaahu calaya ilaahay hadduu i karo oo uu i helo anigoo uruursan waa siduu u yidhiye waa laga yaabaa in dee haddii uu islaam ahaana cabsida ilaahay ay wareerisay unoo erayga uu ka yeedhsiiyey qudrada ilaahay sidii wax ka shakisanoo kaleu eraygiisa u yaallaa marka taa macnaheedu waxa weeye qofku dee hadduu dawaqo gefuu ku dhici karaa hadduu ilaahay isoo qabta buui karo layucadabannanii layucadibannii wii cadaabi doonaa cadaaban laa yucadibuhu axada min khalqi qof khalqigiisa cadaabaanu marinin buu aniga imarinaya wuu quustay waan ogahay waxaan galay buu waan ogahay waxaan galay aniga cadaabka ilaahay uu mariye cidnaba ma marinayee yuu i helin bay afuufa qaala wuxuu idhi fa facala ahluhu daalik ehelkiisiina kamay raynina sidii bay sameeyeen odayga dardaarankiisii hala fuliya baydha hala gubo hala afuufo qaala allaahu casa wajal ilaahay baa wuxuu yidhi likulli shayin shay kasta oo akhada minhu qofkan ka qaata shay-an wax shay kasta oo qofkan la budeeye shay ka qaatay in yar ka qaatay waa hawadii waa baddii waa dabkii waa dhulkii wax kasta oo in yar ka cunayba wuxuu ku yidhi addima akhadata soo celi waxaad qaaday dabkii oo intaad qaadatay soo celi ciiddii intaad qaadatay keen dabayshiiyay keen baddiiyay keen balka haynaya iyadoo ilaahay oo amar siiye waayo ilaa aadamuun baa wax inkaare oo ilaahay diide mid waliba wuu soo celiyey mid waliba intiisiibuu soo tufay faidaa huwa qaa'im mise waabuu isa soo taagayba intuu isa soo wada qabqabsaday oo isku soo samaystayoo ruuxdiina lagu soo celiyey buu markiiba isa soo taagay innamaa amruu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayaquun arrinkiisuba saasuu ilaahay ula fududy sidii qur-aankuba uu ka warramay nebi ibraahim markii la tusayay habkuu u noolayn ilaahay wax u nooleeyo dee shimbirii la yidhi googounba haddana isku soo yaacay markuu kidfay qaala allaahu casa wajal ilaahay baa wuxuu yidhi markuu qofkii soo joojiyey maa xamalaka calaa maa sanacta waxaad samaystay maxaa kuu kalifay maxaad naftaada u gubtay maxaad sidan u samaystay qaala wuxuu ihi khashyatuka cabsidaadii xamalatnii calaa daalika wey haddii mubtado laga dhigo khashyatuka cabsidaadii ayaa waxaasoo dhan igu xambaartay macnaha xamalanii waxa igu xambaaray oo igu kalifay khashyatuka cabsidaada fahafara allaahu lahu ilaahay wuu dhaafay marka taa macnaheedu maaha inaad dembidhaafka ka raadisay inaad isgubto dabeetana aada isafuufto oo da isbaaniyaal garayso isbaaniyaalka ilan sida ku dhaqmee oo dadkooda shuuqdaasunay ka baxayso xabaalahooda waa dabkooda dabkiiyo moofooyinka xabaalawo bawda amsunbay hayaan maskaxdooda ee qarxays ee waxaa xadiidka laga faa'iidaysanaya kan jahli baa u geeya iyo badownimo oo diinta uu badow ka yahaye nuxurka laga soo raacay waxa weeye qasadkiisaa ninkan ahaa cabsi marka cabsidaa ilaahay uu addoonku ka cabsaday waxay keeni kartaa in looba dhaafado waa fadliga cabsidu xadiidku dhinacaa daliiluga yah cabsida alleh qiimahay leedahay haddii qofka ilaahay uu ka cabsanayo rajadaasunbuu yeelan karaa siduu halkan usoo dhigay baabkana waxa weeye dee markuu ilaahay addoommaha soo saaraya iyaga oo ciiddu ay cuntoo madhay ayuunbuu sida kan la afuufo kale u soo celinaya dee gaalkii yidhi nintuu lafaha burburiyey qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim laftan burburtayaa soo celinaya kaasuu xadiidku jawaabu yahay can xudayfata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku waxau ihi kaana rajulu nin baa wuxuu ahaa miman kaana qablakum ummadii idinka horreeyey an yusii'u danna bicamalih camalkiisuu mala xun ka qabay rajaan u qabin camalkiisiibaa la xumaaday falamaa xadarat lwafaatu qaala liahlihi idaa ana midtu fa axriquunii marka aan dhinto iguba oo umma dxanuunii dhaxnigu waa ridqidda daaxuuna waa bahashan wax rididqa uma daruunii fi lbaxri faina allaaha in yaqdir calaya lam yakfir lii haddii uu ikaro ilaahay uu isoo helo ima dhaafayo qaala faamara allaahu caza wajalla almalaa'ikata buu amar ku siiyey fatalaqat ruuxa ruuxdiisii bay soo qaaday qaala lahu markaasa rabbi waxau ku uhi maa xamalaka calaa maa facalta waxaad samaysay macnaha makhluuqaadkii kale dhulka wixii aduu kala qaatay jidhkiisana soo celiya baa lay malaa'igtiina ruuxda ku celiya baa lay ilan ruuxdiina waa nooc kale ah oo caalamka kore tegayse qaala wuxuu ihi yaa rab maa facaltu maan samaynay ilaa min makhaafatik cabsidaadunbaa taa igu kaliftayoo sidaasuula fakafara allaahu lahu ilaaha sidaa wuxu soo ururiya waxba kuma adkaadaane insaanow aakhiro isa soo saaridda hadafirin albac waa baciga qur-aanku uu aada uga waramo aayadaha qur-aanka markaad eegto aad bay uga warramaan mowduuca can ibni cabaasin qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yakhdubu cala almimbari yaquul rasuulkaan maqlay buuhi isagoo mimbarka ku taagan oo odhanayo ummadda u jeedinaya wacyigelinta innakum idinku dad yahow mulaaqu ullah ilaahay bay idinla kulmi caza wajal xufaatan curaatan hurlan xufaatan idinkoo kabala curaatan qaawan hurlan buurye iyo balanjadii leh wixii qofka u dhexda ka gashadayna markuu ifka u soo baxayna waa laga tuuraya wuxuu soo dhashay wuxuu xambaarsanaana wixii uu markuu soo dhashay sitayna waa lagu nabaya warkiisuba intaasu ku dhammaada waa kii laga jaray dee qurlan kii aan laga jarina sidii buu sitaa waaya allah wax uga jeeda subxaanahu aayadda iyo xadiidkaa iswaafaqsan can ibni cabbaasin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxu uhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati dharaarta qiyaamaha waa lasoo ururinayaa khalqiga curaatan hurlan wa walu lkhalaa'iqi yugsaa ibraahiimu calayhi asalaam walu lkhalq khalqiga ka u horreeya yugsaa wax la huwinayo ee la arratirayo maalintaa waa la qatanyaho waa la qaawanya waa la aradan yahaye insaanka u horreeya la arratirayo ee labis loo gelinayaa nebi ibraahim weeye nebi ibraahim weeye sidaasuu caddeeyey rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam uma qara'a wuxuu akhriyay rasuulku kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu wacdan calayna ballan baan qaaday baa ilaahay yidhi oo qofka sidii aan ku bilaabay markuu dhashuun baan ku soo celinaya dee markuu dhashay intan dee kabana may jirin dharna muu jirin alaabtiisana wuu iska watay wax laga gooyey may jirin markaa wuu isxariifiyey meel dhexe ayuu afka ka taagay markuu xoogaystay ayuu xarrago bilaabay oo dad iyo dunyo uruursaday oo ilaahay ka hor yimi oo uu isku soo taagay dabeetana waa laga xayuubinaya waxaa la leeyahy waa ku kandee sidanaad ku dhalatay iminkana ku noqotee maxaa tahay taagtiisaa la tusayaa insaanka marka aakhiro habka lagu soo baxaye bacigu waa kaa markaan halkan xadiidku wuxuu tusinayaa fadliga nebi ibraahim oo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ta isna dadka la huwinayunbuu ku jiraa isaguna dadka la huwinayunbuu ku jiraa maradu ka duulaysa ila isagii baan odhan anigana iga reebe isaguna iskama reebin nebigu calayhi salaam sidoo kale tusin maayo bay culimmadu leeyihiin haddii nebi ibraahim xaaladan iyada ah aradbaxan uu ku horreeyey arrin uu ku fadli badan yahayna ay noqotay inuu ka fadli badan yahay rasuulka tilmaami mayso sala allahu calayhi wasalam ila nebigu inaga isagaa inoo sheegay khalqiga inuu u fadli badan yahay waayo qofku hadduu meel ku dheeraad leeyahay waxaa laga yaabaa meelo ka badan in lagaga fadli badan yahay marka arrintan hadduu nebi ibraahim ku fadli batay dee in badan buu kaga fadli badan yahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waana aabbihii iyo awowgii waxaa markaa culimmadu ay isweydiiyeen muxuu nebi ibraahim ku mutaystay arrintan dee ilaahay baa yaqaana ilaahay iyo awliyadiisa miyaa la kala dhex galaa kuu doonaba siduu doonaabuu u fadilaya tafdiilka rusushiisa iyo malaa'igtiisu way noocyo badanta laakiin qaarkood waxay dhan waa laga yaabaa in dharkii ay ka cuntay naartu loogu bedelay ilaan marbaa isagoo labisan baa lagu tuuray daboo dabkii waa kii muldhiyey isagoo muriyo gacana buu kasoo dhex booday dabkii oo dharkii uu ka cunay halkaasaa bedel looga dhigay sidii nebi muuseba calayhi salaam waa kii nabigu lahaa dadkao dhan baa wada suuxayo muuse oo aan suuxinunba abaan arkayaaba isagana sacqadii horea lagaga dhaafay suuxidii hore berigii buurtu ay ku dayaantay ilaahay awliyadiisa wixii uu soo mariya imtixaana wuu u hayaa waxay culimmadu isweydiiyeen oo kale ishkaaliyaadka muhiimkaa weeye in la maaragta laiswaafajiyo nusuusta waxaynu soo marnay qofku marka uu dhinto dharkii uu ku dhintuunbaa uu ku soo noolaanaya sidii nin asxaabi uu sheegayay ee ulhalla biscaba wanaagsanii geliya waxaa nabiga ka maqlay isagoo yidhi qof walba dharku ku dhintuunbaa lagu soo noolaynaya oo kii caynka ahaana waa sidee waa intoo maraaxilka qiyaamaha badan baydhah marxaladuhu qofku marayaa badan oo dee waa marxalad isbedel badan markaa dadkaa iyaga ahee soo baxee dharkoodii sita waa laga tuuri mur iyo gacan marka la ysu wada baxo ayaa haddana gadaal loo gelin oo marka dambea dib loogu gelin doonaa si laysu waafajiyo xadii ila xadiidna in dharkii lagu soo baxayaabuu sheegay ninkii ilaahay u gartay qofkii kale xataa ixraamnaa fa innahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan ixraamkiisa u daaya bui isagoo talbiyadiisa iyo ixraamkiisa watuu soo bixi weeye macnaha marka kolka horaa laga tuurayaa ay soo baxaan haddana waa loo gelinaya can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala yubcaثu الnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan qurlan halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa buuriyo goyntu raggunbaa lagu leeyahy dumar laguma leh geedka ragga ah ee wax ka muuqanayaanunbaa lagu leeyahy faqaalat caaishatu waxay tidhi markuu nebigu intaa yidhi fakayfa bilcawraat oo cawrooyinkii waa sideedee qaawanaantii miyaan la is arkaynin dee rag iyo dumarka qaala nebigu wuxuu uhi likulli mri'in qof kasta oo minhum dadka ka mida yowma-idin maalintaa waxa u sugnaaday sha'nun arrin baa u sugnaaday yuqhniihi ku filan qof walba waxa ku habsaday arrin ku filaaday qof walbaa maalintaa waxbaa helay aanu hareeraha eegi karayn can caaishata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qool innakum tuxsharuuna xufaatan curaatan qultu alrijaalu waannisaa raggii iyo dumarkii yanduru wuu eegi alaysa yanduru miyaanu ahayn mid eegaya bacduhum ilaa bacdin weey oo miyaanay raggiiyo dumarkii la isku salliday ee adduunyada is eegi jiray miyaanay seegayn halkaa sawirkaasi dee way fahmo badan tahayoo markiiba way ka gaadhsiisay fikirkeedii iyo fahamkeedii surcat lahaa surcatulbadaaha dadka garaadka dheer baa su-aalo degdega istimbaad degdega keeni karaa markii uhi dad baa qaawanaan iyo kabala-aan iyo arrimahaa ku soo baxaya ayay tidhi oo raggii iyo dumarkii layidhi qiyaamaha way isugu imanayaan miyaanay is eegaynin meeshu miyaanay cawro lahayn caalamku waa sidee dabeedna nebigu wuxuu ku uhi ina alamra arrinta maalintaa taagani ashaduu ka adag yahay min an yuhimahum daalik arrintaas inay hami geliso qofku wuxuu hami yeeshaa dee markuu hareerahaba eegi karo laakiin qof aan hareerahaba eegi karaynin oo la tuujinayo indhuhu talliganya inay taagan yihiin dee muxuu eegi waa waxa weeyaan indhahoodii meelunbay waa shaakhisa indhihii siyaabo kala duduwan buu qur-aan ku sifeeyey marka qofka ikhtiyaar ma leh xorriyaddii uu berigii hore xaragada iminka qofku markuu sii dhimanayo cawro kasta haddii laa keeno temiyu arkaaba sakaraad ba hayee dee waa markaa layidhi islaantiibaa tuuraysa oo tii kalaa dhicinaysa oo yowma yajcalu wildaana shiiba waa maalinkaa dee culayska jira lala cirooday can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yuxsharu nnaasu yowma alqiyaama dharaarta qiyaamaha dadka waa la soo ururin doonaa calaa halaafi daraa'iqa saddex qaybood iyagoo ah marka xashrigu ilaa afar nooc buu noqdaa bay yidhaahdeen xashri waxa weeye xashrigii yuhuudda la dabarogay waa xashrigu qur-aanku inuhu tilmaamo alxashru alwal xashriga qadimidda u horeysa waa eryidduu gaal ka eriyey gaalkii ugu dhibka badnaa ugu sunta badnaa uu nebigu madiine ka eriyey kaa xashri baa la yidhahda dee suuratulxashri baa sheegtay ila isba waa xashriye waa kaa ilaahay tilmaamay suuraddaa bilowgeeda kaga warramay waladii akhraja aladiina kafaruu min ahli lkitaabi min diyaarihim liwali alxashr yuhuuddaasu xaafadahoodii ilaahay ka dareeriyey dareerintii u horreysay qaxootigii u horreeyey kuwaasaa la geliyey halaag baa la halaago saa loo mastaafuriyey xashriga labaadna waa kan axaadiidtu ay ka warramayso markuu qiyaamuu soo dhowaado waa calaamooyinka waaweyn xashriga saddexaadna waa marka qubuurta laga soo baxo xashriga afraadna waxa weeye marka jannada iyo naarta la isku xaraynayo ee halkaana qolana wafdan qolana wirdan qolana wafdi baa lagu geyn qolana iyagoo gurguranaya afartaas weeye marka calaa alaai daraa'iqa saddex qaybood iyagoo dadku ah ayaa la soo ururinayaa qiyaamuhu markuu soo dhowaadee suurtu afuufmayso oo calaamooyinkii waaweynaa ariiqa daraa'iq raaqibiina raahibiin riwaayooyinka qaarkood oo saxiixi way isku cadfayaan qaybta u horraysa waxa weeye raaqibiina wa raahibiin waa qolo waxna doonayo rajo qaba cabsanayana waa dadkii mu'miniinta ahaaye gafafka ku dhacay aariiqatu haaniya qaybta labaadna waxa weeye inaani calaa baciirin laba awr bay wada fuushan yihin وثلاثة على بعير صدحنا أو وأربعة على بعير أفرنا أو وعشرة على بعير أفرنا طبنا أو ربو ذفوشين قيبت أسنا وقيبت لبعض وكوا إسكال ذنب كوانيو عمل كودا ونكسن بعضا marka sidan ay gaadiid baa la siiyay iyaga marka la ururinaya dadka meeshuu ilaahay la doonayo ku sii wado awr buu siiyay gaadiid geeliina ma sahlana dee kol haddii ilaa xaaladaa la fuulayo oo gaadiid uu yahay wakhti wixii kaleba iska fadhiisteen wey marka ama tacaaqub bay u fuulayaanoo kolba qolaa lugaynaysa qolona way dulbaxaysaa ama way wada dulbaxayaanba oo ilaa tobanku awr bay fuuli karaan ila ilaahay baa u kala jiidaya hadduu doonee labada siyoodba waa lagu fasiray ama way wada fuushan yihiin ama way isu bedbedelayaan oo kolba intuu qaadi karo ayaa uu qaadaya ila qur-aanku wuxuu tilmaamay dadka qaarkood muqarabiin inay qaarkoodna saabiqiin inay qaarkoodna asxaabul-yamiin inay saddexdii qayboode suuratulwaaqica sheegtay baa halkan ka muuqanaya dariiqada afraad naasun waa qolo ama taxshuru wa taxshuru way soo ururinaysaa baqiyatahum waa qaybtii saddexaad unbaad u niyoonaysa wa taxshuru way soo ururinaysaa baqiyatahum labadaa qolo intii ka soo hadhay annaaru dabbaa afuufaysoo kaxaynaysa naar cadan gunteeda ka soo baxaysa ayaa dhan walba u kacaysa bari galbeed koonfur waqooyi xaggaasay u ururinaysaa galbeed ayay ururinaysa taqiiru way seexanaysaa macnaha way hakanaysaa naari ma seexatee macahum iyagay la seexanaysa xayu qaaluu meeshay seexdaan qaala qaala ila waa waxaynu soo macnayaal badan bay noqotaae qaala wuu seexday maalintii baa layaa waa qaylulada qaala qaala qowlan iyo qaala qiilan markaa tani waxa weeye waa qayluuladii qayluulatan wey waxayna ku hakanaysaa halkay seexdaan wa tabiitu way hooyanaysaa macahum dadka ay kaxaynaysa u hooyanaysaa xayu baatuu halkay u hoydaan hadday caawa halkan degays degaan way ka hakanaysaa shaqadeeda waa inay daba socoto wa tusbixu macahum way la waabariisanaysaa xayu asbaxuu meeshay ku waabariistaan wa tumsi macahum way la galabaysanaysaayo way la gabaldhacsanaysaa xayu amsow meeshay ku gabaldhacsadaan qolana sidaasaa waa dadkii iyagu markaa gaalada ahaa naartaasaa lagu afuufayaa markaa way gabaara gurdaynayaan oo sidaasay qaxoontigaasay gelayaan ilaan fallaadhan naareed ciday ku baxayaan isma taagta meel markaa si xashriganina waa xashrigii u horeeyey kadibna suurtii baa dhacaysa dikru awali man yugsa ciddii u horeysay ee uu dhar la huwinayo axaadiidtii hore uunbuu soo celinaya laakiin siyaaday leeyihiinoo siyaadadaa daraaddeed ayaa u soo celinaya siyaadadaasoo tilmaamaysa waxa bidcada la yidhaahdo iyo qofkoo diinta ka been sheega ceebta iyo eedda ay leedahay iyo inuu ku waayi karo qofku shafaacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyaduu nebigu adkaynayo insaanku si uu asturaad u helo maalintaa qiyaamaha oo jidhkiisu u asturmo oo ceebtiisu ay u asturanto oo dembigiisu u asturmo inuu diinta ilaahay ku dadaalo hadduu diinta iyo daacada ku dadaalo jidhkiisuna waa asturmi dembigiisana waa la dhaafi can ibni cabbaasin qaala qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bilmawcida rasuulku waanu isla taagay waxay taasi tilmaamaysaa si dadku ay u wada arkaan dareenkiisa si ay ula jaan qaadaan si uu quluubta u qabto had iyo jeer muuqaalkiisa inay arkaan buu doonayo uu istaagayo faqaala wuxuu uhi ayuha annaas innakum maxshuuruuna ila allahi caza wajal ilaahay baa laydiin soo ururinaya qiyaamaha xuraatan idinkoo qaawan wa fii lafdin waxa ku yaalay xufaatan qurlan kabalo oo alaabtiinnii wata wa fii lafdin aakhara curaatan qurlan kamaa bada'naa buu ilahay yidhi sidii aanu ku bilownay awala khalqin abuurkii u horreeyey baanu nuciiduhu ku celinayna bilowgii hore ayaa lagu celinaya qaala wuxuu uhi awalu man yugsaa yowma alqiyaamati ibraahiimu calayhi salaam wa inahu arrinku wuxuu yihi intaa hore soo qaadatae sayu'taa waxaa la keeni qaala wafii lafdin erey kalena waxa ku yaallo axaadiidta qaarkooda yujaau yujaau baa ku taalla waa la keeni wafii lafdin aakhara erey kalena wuxuu ahaa sayu'taa birijaalin min ummati saddexda siyoodba way ku wareeyeen culimmadu mid yidhi yu'taa iyo mid yidhi sayu'taa birijaalin min ummati iyo mid yidhi yujaau way isku macnuun bay noqonayaanoo qiyaamaha qaar ummadayda ka mida ama nin ummadayda ka midaa la keenaya fa yuuqadu waxaa lala qabanayaa loola kacayaa loo qafaalanayaa bidaati shimaal bihim iyaga bidaati shimaal dhinaca bidixda xagga bidixdaa loola kacaya bidix la aragyaana balaa ka higle fa aquulu waxaan odhanayaa rabbi asxaabi ilaahay waa asxaabtaydii markaa haddii ummatii muu odhan halkan asxaabii buuri asxaabigan la helay muxuu ahaa asxaabigan lagu habsadee la helay ee hareertii bidixda loola kacay muxuu ahaa waxay culimmadu leeyiin waxaa laga yaabaa inuu ahaa mid ridoobay oo islaamkii dib uga noqday berigii hore nebigu asxaabuu ku ogaa ama waa munaafiq laakiin mid miyir qaboo mu'mina ma aha waxaa muujinaya dee la haystaha uu noqday asxaabi buu ku ogaaye iimaanlaa buu ku dambeeyey ama munaafiq buu ahaa qarsanaya gaalnimo fa yuqaalu waxaa la odhanayaa innaka adigu laa tadrii ma ogid maa axdatuu bacdak dabadaa waxay soo cusboonaysiiyeen diin xumay dabadaa diintii bay ka baxeen faaquulu waxaan odhanayaa kamaa qaala alcabdu saalix addoonkii wanaagsanay nebi ciise siduu qur-aanku kaga warramay ee uu yidhi wa kuntu calayhim shahiidan ilaahay oo markhaati baan ku ahaa ummadda maa dumtu fiihim intii aan dhex joogay falammaa tawafaytanii markii aad oofsatee dee iga kaxaysay ifka kunta anta araqiiba calayhim adigaa dee ilaalinayay markaas ilaa ka gaadh wain takfir lahum فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عباده إلهي وهدي آد ودافته إلهي وهدي آد عذاب تدى آدك إسكالا وأطومها يكوكما هايست إلهي وهدي آد دنب دافتنا دنب دافك الضعيفني مكوكما كلفي سأود ذا لهذا marka intaasuu baan odhanaya ereygaa wanaagsanoo ambiyada dhaqankoodii ah ay ka muuqatana inuu naxariista muujinayo cadaaladana ka taganayn fa yuqaalu waxaa la odhanayaa inna haaulaa'i kuwaasi lam yazaaluu may daynin mudbiriina inay sii jeedsadaan wa fii lafdin murtadiina xadiidku isagaaba fasirayda waxay noqdeen kuwo murtadiinahoo ka noqday calaa acqaabihim cidhbahooda mundu faaraqtahum markii aad ka timi laga bilaabo islaamkiibay ka noqdeen way ka ridoobeen markaa murtadow maara ma leh murtadku waa gaalada kuwa u xunxunoo lama maarayn karayo markaas taasi weeye qayb kalena dee axaadiidta qaarkood waxay tilmaamaysa qaar xataa calaamadihii leh iyo calaamadii ummadda lagu garanayay in la qabsan doono fii tacziya islaamku wuxuu ogol yahay qofka marka musiiba ku dhacda cidi ka dhimato ehelkiisa asxaabtiisa in la tacsiyeeyo in la tacsiyeeyo oo meel walba marka farxadda iyo marka naxdintaba wax lagu camiro oo camal wanaagsan lagu helo ayaa sharcigu inoo jiray haddii la aroosanayo kii aroostay erayaa la yidhi dheh ciddii u timidna erayaa la yidhi ku dhaha baraka sheegaysa ew adiga garan kanoona erayadaa dhebaa layidhi markaad ehelkaaga cusub bilowdo cidda u timaadayna baarakallaahu daa u dhaha qofkan isagaa markay musiiba ku timaadana si uga macaasho oo aan ugu khasaarin isagii layidhi qur-aankuba wuxuu inoo laqimay maxay yidhahdaan mu'miniintu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun isagii taasaa u sunno ah macnaheedu waxa weeye qofkii oo isdhiibayo gacmaha taagaya maxaan ilaahay ciddan uu iga qaaday ugula murmiba ama aan ugu warwariba isagaa nala gebigayaga isagaanaanu geedi u nahayba xaggiisa marka kan tegey ee iga dhintay dee isagaa lahaa koow anigayganna waan sii socdaaba dee wax loo warwaraaba ma jira innaa lilaah annaga ilaahay aadaana wadaleba anigiiyo kan dhintayba wa innaa ilaahi raajicuun iminkana waabaanu sii soconnaa waa noqonaynaa maxaa las maxaan isaga u ooya anigii baaga oohin mudane inaan isu ooye isagii saasaa loo sunneeyey qofkii u yimina waxaa loo sunneeyey wixii uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inantiisa markii musiibada ay ku dhacday ilmaheedu sii dhimanayay muxuu yihi ha tidhaahda inantu inna lilaahi maa akhad walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa fasbir waxtasib faltasbir waltaxtasib bay riwaayadu ahay laakiin qofka marka lala hadlayo waxaa laleeya inna lilaahi maa akhad walahu maa acطaa wakullu shayin cindahu biajalin musama fasbir waxtasib intaa weeye ajri ajri ilaahay weydiiso oo iska sabir ilaahay baa lahaa wixii uu qaatay isagaana le wuxuu bixiyo wax walibana wakti bay ku socdaane wax iska qadinmoo iska tagaawun ma jiro taasi weeye isagana intaasi waxay ka wanaagsan tahay ereyada fuqahadu kutubahooda ay ku qoraan oo kale oo ay yidhaahdaan sidaa ha u tacsiyeeyo acdama allaahu ajrak wa wakafara limayitik erayadaa kale tanaa ka fiican nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan xadiidka saxiixa ah can qurata bni iyaas qaala wuxuu uhi kaana nabiyu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa idaa jalasa marka uu meel fadhiisto yajlisu ilayhi waxaa la fadhiisanaya nafarun min asxaabi asxaabtiisa koox ka mid a ayaa ku uruursan majliskiisu wuu camiran yahi waayo jawhar iyo xikmadaa ka qubanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo laga helaya nicma aljaliisu saalix cid lala fadhiista rasuulkaa uucan sala allahu calayhi wasalam wa fiihim waxaa ku jira raggaa la fadhiyay rajulun nin asxaabta ka midoo lahu ibnu saqiir inan yar buu lahaa dee malaa mid madiya buu ahaa oo keligii oo u jecel yahay ya'tiihi inankaasi wuxuu kaga iman jiray min khalfi dahrihi xagga dambe uu ku ciyaaraya dhabarkuu kaga boodi jiray fa yuqcidhu bayna yaday hortiisuu fadhiisin jiray sida muraayadda si uu daawado uu jeclaa kaa yar mar dhabarkiisu ku ciyaara marna xagga hore u fadhiisiiyaa waa mid yaroo ku boodboodaya soomaalidu waxay idhahaan arrinkaa waxaa isagaa wallaahi inaanan inan fadhibaradana siistee bay idhahan inan fadhibaradana maa tidhaah ayaana siista ama inan fadhibaradaan siisan lahaa bay idhahan waa markuu u wanaagsan yahbay macnaha leeyahin soo kacay kii yaraa uu saa u jeclaa fahalaka wuu dhintay famtanaca rajulu ninkii wuxuu iska daayay an yaxdura alxalqata inuu xalqadii nebiga yimaadaba wuu iska daayay lidikri ibnihi xusuusta inankiisa daraaddeed oo markuu halkii fadhiista wuu murugoonaya inankiibuu xusuusanaya allah ma halkanaad fadhii jirtay soo kii yaraa ku hor fadhiy ama maanta aanu ku hor fadhiyin waa kaa murugooday meeshaba ha tegin buuri iblays baa halkaa u galay mar haddaan inankiiba xalqadii joogin iskaga tag buuri marka lidikri ibnihi meesha markuu yimaado ku xusuusanaya xalqada saas uu daayay ama lidikri ibnihi inankiisu weli sii xusuusan yahoo walaacii iyo warwarkiibaa ku jira oo iyo geeridiio saa daraaddeed buu xalqadda uga maqnaaday faxasina calayhi wuu u murugooday fafaqadahu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuu waayey fa qaala wuxu uhi maa lii maxaa igu dhacee laa araa fulaanan hebel ma arke eh maxaanu arki waaya hebel waa ninkii hebele dee wuu maqan yahy isagii marhkiisii yaraaye miye weeye qaaluu waxay yaa rasuula allah bunayuhu waa ibnu baa la taskiiriyo bunayuhu yarkiisii alladii ra'aytahu aad aragtay halaka wuu ka dhintay yarkii aad aragtay hor fadhii jiraa dhintay falaqiyahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa uu raadsado uu la kulmay fasa'alahu can bunayih markaasuu weydiiyey yarkiisii yarkii ka war fa akhbarahu annahu halaka wuxuu u sheegay inuu dhinto iga dhintay buu facazaahu calayh waa sabiirsiiyeyoo sidii markaa mashruuc ahayd buu u sabiirsiiyey markuu intii u sheegay sabirsiinta uma qaala nebigu wuxuu yidhi sabirsiintiibuu ugu daray intan bushaaru u raaciyey yaa fulaanu hebelow ayumaa axabu ayumaa kaana axabu ilayka keebaad jeceshahay weeye icraabkeeda iyo musalsalkeeda dheer intaad iska soo dhaafto xaasilka macnaha ka qaado wuxuu yidhi ayumaa ayumaa kaana axabu ilayka kaanadunbaa macna siyaada udhigane keebaad jeceshahay an tamataca bihi cumrak inaad cimrigaaga ku raaxaysato yarkan iyo haysashadiisa koow aw amase aw amase anlaa ta'tiyanii an baa ku jirta halkaa aw laa tatiya aw laa ta'tiya anlaa ta'tiya hadan inaanad aroorta imanin qiyaamaha ilaa baabin min abwaabiljanna albaab jannada ka mida aanad imanin ilaa haddaad timaaddo wajadtahu inaad hesho qad sabaqaka isagoo kaaga soo horreeyey ilayhi albaabka yaftaxuhu laka kuu furaya labadaa iyamaa ku wanaagsan wuxuu idhi iyamaa kuu fiican in yarkanaad intaad nooshahay ku raaxaysata haysashadiisa iyo wadashadiisa ama aakhire markaad jannada tagto inaad kii yaraayoo albaab walba kaa furaya hesho labadaa bal kala dooro kee kula fiican ma waxa kula fiican inuu kuu noolaado midka yara daawan jirtee ku hor fadhiyay oo araggiisa iyo wadashadiisa aada saa ugu raacaysato iyo iyo inaad dee kaba goblanto oo dabeetana aakhiro uu kaaga sii horeeyo oo albaab kastaoo jannada ah uu kaa sii furo oo markaa jannada gelideenina shafaaco uu ku shafaaco qaado ilaahay baa sabab kaaga dhigay geliddii isagiina waaba kuu diyaaro halkaasuu kugu soo dhaweynaya bal labadaa iyamaa fiican ile kolley wuu dhiman lahaa weeye macnaha marka qaala ninkii wuxuu uhi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow bal taa hore iska daayoo yasbiqunii inuu iga horeeyaan jecelahay an yasbiqanii ilaa baabi aljanna albaabka jannada inuu iga horeeyaan jecelahay fayaftaxuhaa lii wuu ii furo yasbiqunii an yasbiqanii ilaa baabi ljannati inuu iga horeeyo fayaftaxahaa aw fayaftaxuhaa lii wuu ii furo lahuwa isagu axabu ilaya kaasaan jecelahay inuu halkaa iga horeeyo ii furfuro albaabadaa jannadu iga sii horeeyo igu soo dhoweeyaabaan jeclah qaala wuxuu uhi fadaaka kaasaa laka kuu sugnaadood helaysa annataasaan ilaahay xaggiisa kaaga wadaae ku bushaarayso rakiig macnaha isku yar tarkiibkaa isku yara adage oo taqaadiir buu u baahan yahay iyo sabkii bilaa saabigoo dee xurufulmasarkiibaa u go-ane xaasilka macno waa caynka ninkii kii yaraa wuu ka qancay wuxuu hi mar hadduu warkuba caynkaaya mar hadduu jannada iga furfuraya albaabada dee kan ifkan bay joogidiisa kaasaan ka jeclaa marka waa nooc tacsiyaa in qofka wuxuu aakhiro ku helaya ilmaha u shafaaco qaaday iyo kaka sii horeeya iyo sabirka wuxuu ka helayo in loo sheegaa tacsiyada qaydaheeday ka mid tahy atacsiya buu ila ku keenaye waxa uu markaas yidhi haddaan halkaa dib ugu noqonno ayumaa kaana axabu ilayka iyo maad jeceshahay an tamataca bihi cumrak inaad cumrigaaga ku raaxaysato aw amase inaad aroorta timaadood albaabka jannada ka hesho laa ta'tiya qadan ma timaadid aroorta ilaa baabin min abwaabi ljannati ilaa haddaad timaado wajadtahu qad sabaqaka ilayka waxaad helaysaa isagoo kaa soo horreeyo fayaftaxuhu laka kuu furaya qaala wuxuu idhi yaa nebiy allah bal iska daatan adduunyada dooran maaye yasbiqunii an yasbiqanii baan jeclay inuu ilaa baabiljanna iga horeeyo fayaftaxuhaa markaa waa la nasbin doonaa haddii aan lasoo qadaro fayaftaxuhaa lauu ii furo lahuwa axabu il ilay kaasaan ka jeclay inuu iga horeeyo albaabada jannada ii furo kaasaan ka jeclay inuu ifka joogo wuu qanciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ubadkii markaa halkaa waxaa laga faa'iiday marka uu qofkii ka dhinto kamuu dhimanina wuu u dhintay macnahee saasaa loo fahmayaa dee ilaa halkiibaa suuq roone xaggaasa ninkan waa tan la doorgeliyo sawirkiibuu siiye nebigu xaqiiqadiibuu hordhigay marka imika markay caynkaa tahay miyuu kaa dhintay buui mise wuu kuu dhintay dee haatan wuu ii dhintay buui ila haddii isagoo nool la doorgeliyo go-aankuu qaadan lahaa waxa weye isii qadima nawcun aakharu nooc kale nooc kale oo tacsiyadiya ma aha oo tacsiyaba kuma jirta halkan laakiin waa nooc kale oo ka mid ah jinaasadda iyo axaadiidta la xidhiidha uun oo uu kusoo khatimay kitaabka kitaabuljanaais ama si kale haddii loo eego nebigan isaga ahee intoo geeridii la doorgeliyey doortay geeridii waxaa lagu tacsiyey oo tacsiy ahaan loo siiyey codsigiisi in loo aqbalo waa nebi muuse oo markii la yidhi ma lagu dilaa yidhi doortay geeridii laakiin wixii codsigiisii baa loo fuliyo taa qudhigeedu waa nooc sabirsiin iyo tacsiye ah can abi hurayrata qaala wuxu uhi abi hurayra arsala ursila dheh nebigunbuu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam xagga dambe sidaynu ku arki doonno ursila malakulmowt malagii dadka dili jiray ayaa loo diray ilaa muusa calayhi asalaam muuse bnu cimraan waa nebi muuseo nebi haaruun walaalkiiah muusihii reer banu israa'iil weeye ayaa loo diray malagii nafta qaadi jire layidhi malakulmowti aladii wukila bikum wax daliilahoo ku soo arooray magac gaara in la yidhaahdo oo sugani ma jiro waa maraasiil ama axaadiiaan sugnayn weeye iyo aqwaal selafka uun in la yidhaahdo casraa'iil in la yidhahdo casraa'iil daliil kuma soo aroorin la cuskan karaa qur-aanka iyo xadiidka midna laakiin daliilku wuxuu ku soo arooray malakulmowt oo isaguna taageerayaal waalmalaa'ikatu baasituu aydiihim keligii hawsha ma wadee waa la taageerayaa malaa'ig baa la socota malagaa nafta ka qaada ayaa loo diray falamaa jaaahum markii uu u yimi nebi muuse shakahuu u dhirbaaxay fafaqa'a caynahu ishiisiibuu fujiyey ilbaa ka soo booday malagii marka waxay culimmadu isweydiiyeen dee muxuu u dhirbaaxay talow waa malag malaa'igta ilaahay ka mid e u khaldamay oo wuxuu moodayey qof caadi ahoo basharahoo dee gurigiibuu ugu soo galay oo isna dee isdifaacidii arrimihii xaggaas ula kacay waa laga yaabaa inuu si kadiisa ugu soo galay dee amar buu ku socday isna amarku haystee wuxuu ahaa idan la-aan hadduu insaan kuu soo galo gurigaaga dee inaad isha ka ridi karto oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa waxaynu ku soo marnay inuu sheegay haddii qofuu iga soo eego daaqadda ah ishaan ka gelin lahaa mudaca ah marka taa macnaheedu waa nebi maxamed wuxuu tilmaamaya dee inuu hadur ka dhigi lahaa qofkan ishiisan u riday inuu bashar isku soo shabahay oo sawirkii malagnimo aanu ku soconina dee ishan la riday baa sheegaysa malaa'igtuna way isku soo shabahaan makhluuq iyo bani aadamka marka cudurdaarkaasuu leeyahay nin gurigii u soo galay oonu filaynin mirbaaxu liqsiiyey muusana dee nin sahlan ma ahayn ee waa kii feerkaba dee mid ku dilay waayo darbadiisii ninna way dishay malaganna ishay ka tuurtay farajaca ilaa rabbihi ilaahiisiibuu ku nooday fashakat wajhaha wa qaalat cajuuzun caqiim fashakat wajhaha wejigeedii bay dhirbaaxday gabadhii nebi ibraahim ilaahay buu malagii ku noqdo faqaala wuxuu idhi arsaltanii waxaad ii dirtay ilaa cabdin addoon laa yuriidu lmowt geeriba aan doonayn malagiina isna muu xafuujinine arrinkii soo kordhay ilaahay buu ku celiyey faradda allaahu caza wajalla ilaahay baa u soo celiyey ilayhi malagii caynahu ishiisu u soo celiyey qisooyinka soomaalida wixii saxeexay qisooyinka way gaabiyaan kuwa khuraafaadkiina way dheereeyaan waxaa la isweydiin karaa maxaa u farqi ah wixii saxiixa shaydaankaa la dagaalamaya oo dib u riixaya wixii khuraafaadana wuu macaanaynaya wuu rinjiyeynaya wuu dhalaalinaya wuu iibgeynaya khuraafaadka suuqa shaydaankay xaami ku yihi waxay ku odhanayaan malakulmowdkaa nafo badan isagoo ururiyo kiishku sidoo cirka la sii maraya ayuunbuu jiilaani ka daba tegu ka soo daadiyey markaasay naf waliba midkeedii iskaga noqotay bay kuleeyihin halkanuunbay ka dhigan jiilaani waa markaa waxaan jirin wey ilaahay baa markaa ishii u soo celiyoo ishiisibaa dhag looga dhigay oon buurinayna kaaweedeysano habaysan wa qaala ilaahay wuxu uhi irjic ilayhi nebi muuse ku noqo oo faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa yadacu yadahu gacantiisa ha dhigo calaa matni thawr dibi dhabarkiisa tawrku waa dibiga matniguna waa duudka ama araracda ama dhabarka marka timaha ama aan idhaahna ee dhogorta lo-du sidaad aragtay aad bay u yaryartay yaryaraantaasi waxay keenaysaa gacantaa inta la saaray aad bay u fara badanaysa wax ishu ay qabanaysa oo yaryar weeye marka gacantaa aad sidaa u saarta dhabarkiisa inta xabadood ee dhogor ay qabanaysaa aad bay u badanaysa falahu waxaa u sugnaaday nebi muuse bikulli maa qadat yaduhu wax kastoo gacantiisu ay daboosho qada waa daboolka bikulli maa qadat yaduhu inta ay gacantiisu daboosho bikulli shacratin sana xabad kastoo tina sanad buu leeyay gacantun dibiga markuu dul saara ha tirsada inta xabadoode tima ah ee gacantu ay qabatay ma laba kunoo midhbaa ma saddex kunoo midhbaa intaa ha tirsado intaasoo sannadoodbaa cimrigiisii laga dhigaya hadduu doonayo bal orodoo doorgeli ilaahay wuxuu tusinayaa malaggan ila malagii ashkatuu qadimayo geeri ma doonaya buu oo qudhiisii dee kolkuu dagaalkan arkay fahamkaasuu qaatay waa kuwii waa su-aashii malaa'igtu ay yidhaahdeen aadamkan ubadkiisu dhiigga daadinaya maxaad ka abuuraysa ee dabeetana xikmaddii la tusiyey iminkana ilaahay nebi muuse waa beri yeelayaayo inaanu malag diid ahayn iyo geeridiid aanu ahayn baa la muujin ayaa loo tusinaya malaggii baa la qancinaya iyo dee markaas xaqiiqadiiba halkan lasoo bandhigay qaala wuxuu idhi intiibuu malaggii sameeyo warkiibuu ugeeyey qaala wuxuu idhi ay rabbi ilaahaygiio iminka ila wuu fahmay malaggu inuu ilaahay xaggiisa ka socdee uma intaa kadib mah maa huwa taali wey mah maxaa uma maa wey maxaa jira dee markaa ilaan sannadahan iyana way sii dhammaanayaan hadday saddex kunoo sano yihiin way madhanayaan maxaa ku xigaya qaala wuxu uhi almowt dhimashaa ku xigaysa miyaa lagaa hadhaya qaala wuxu uhi falaana imika ka imika dallacadaba imika fakud ilaana nafta imika qaad fasa'ala allaha caza wajal ilaahay wuxuu weydiistay an yudniyahu inuu u dhoweeyo min alardi almuqadasa dhulkii nadiifta ahaa ee qudus ramyatan bixajar qadar dhagax laga tuuro qadar dhagax laga tuuro qudusii jirsii buuhi baytulmuqadas sida codsigaasuu qadimay waa laga aqbalay meel kasta ha joogo meel kastuu markaa joogayba markuu sii dhimanaya waa la dallacay dabeetna masaajidka meel ku dhow oo u jirta in dhagax laga tuuro waa waxaan badnayn ayuu ku aasan yahay nebigaas idan markaa tacsiya waxay u noqotay codsigiisi in loo aqbalay samirsiin bay u noqotay waxaa halkaa ka muuqanaya malaa'igtu waxaan leeyahay ambiyadu waa geesiyaal fulayaal maaha siduu nebi maxamed ba sheegay calayhi salaatu wasalaam basharka cid sii dhimanaysa oo geerida loo sheego oo geeri iyo nolol la doorgeliya waa ambiyada un nebigaba waa la doorgeliya calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay waan maqlayay markii la doorgelinayay adduunyada iyo aakhira iyomaa dooran markaasuu yihi allaahuma fi rafiiqi lacla intuu farta kor u taagay buu hi caalamka sare caalamka sare kolkaasaan gartay inuu la doorgeliyo markaasaa hi idan laa yakhtaaruna walena ma doorto kol hadduu marxaladaa marayo xururciintii xaggaas u kacaya mid innagaa dee waxaan u malaynayaa haddii laydhaa maad iska noolaan allaha unbu odhan laha weliba adduun baan bixin doonaa sadaqadaan weliba badin qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasallam markaa nebigu wuxuu yidhi falow kuntu fama halkaa haddaan joogi lahaa halkaa halkaa lagu aasay la ra'aytukum waxaan idin tusin lahaa qabrahu xabaashii nebi muuse ilaa janbi ariiq waddada dhinaceeday ku taallaa taxta alkafiibi alaxmar tuurka cas ee ciidda ah kafiibku waa ciidda buuran ee taagan hoosteeda ayuu ku aasan yahay waddada dhinaceeda taxta alkafiibi alaxmar burciidda taagan dhinaceeda ku aasan yahay marka waxaa la garanayaa halkaa xigmadda loo qariyay ilaahay isagaa og inaanu macruuf ahayn qabrigiisu ambiyada in fara muxuu u codsadayba markaa halkaa nebi muuse in fara badanoo ambiyada ka mida reer banu israiil halkaasay ku aasan yihin saa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayh wasalam kusii tukiyey arwaaxdooda markii uu loo dheelmiyey leylat alisraa'i walmicraaj muxuu u odhan waayey masjidka intaa in looga dhoweeyo waaba laga yaabaa bay leeyiin in cid kaleba haysatayba casrigii tiiha lagu jiray ayaa culimmada taariikhdu u badinayaan inuu nebi muuse dhintay calayhi salaatu wasalaam yuushac baana wakhtigaa rasuul ahaa sidaa daraaddeed in camaaliqadii iyo nimankii lalahaa ka xoreeya ay ka baqayeen baaba haystaa laga yaaba marka wuxuu ilah igu dhoweeyun dee gaalkaasi kol hadduu haysto intaa loogama sii dhowaan karee kitaabu siyaam soomka kitaabkiisi intaasi cibro iyo cashar inoogu filan iyo caalamkii aakhiro oo aynu dhex mishaaxnay waayaha iyo wacdaraha ku dambeeyana aynu wax ka aragnay idan markaa nololi halkan maahee way dambaysaa qofku inuu diyaargaroobo weeye waxyaabaa lagu diyaargaroobayana soomkaiyo sekada iyo cibaadooyinkan soo socda ee isdaba socda ayaa ka mid ah marka soomku mabaaxif badan buu leeyahay qodobo badan oo lagaga hadlo waxaa ka mida tacriifkiisa tacriifku waa afhaysasho hadal iyo cunnaba aada iska dayso innii nadartu liraxmaani sawman xagga sharcigana waxa weeye cunnadii iyo cabidiiyo wixii jabinayo oad ka afhaysato soomku wuxuu leeyahay xukum waana wujuubkan soo horeeyo xukumkiisu dee arkaanuislaamkiibaabuu ka mid yahay xukumkiisu waa kaa marka qaybihiisa qaybtan ujeeda la eego soom soomku wuxuu leeyahay qaybo qaybtan waajibka ah iyo qayb sunna ah soomkii sunnaha ee xagga dambe inoogu iman doonaa markaa oo fara badan soomka laakiin waajibkaahi isagu waa saddex qaybood sawmu ramadaan wa sawmu nadri wa sawmu lkafaaraat kafaara gudkii soom kafaara baa la soomaa kii labada bilood iyo ahaa iyo kii kale nadarka iyo soomka kale ee isaguna waajibka ahayna waxa wey kuu qofku dee nadar ku galo ee uu idhaahdan in labaatan maalmood inaan ilaahay u soomaaba rabbi nadar igu leey soomka kalena waxa weeye ee faradka ahi sawmu nadri wa sawmu lkafaara wa sawmu rabadaan saddexdaa intii aan ahaynida soomka sunnaha ayay noqonayaan soomku wuxuu leeyahay aayaad ilaahay oo aada uga warramay suuratu lbaqara iyo aayado kale oo kala tagsanoo siyaabo kala duwan u ishaaraya iyo axaadiis badan oo aynu arki doonno oo kusoo arooro adiladiisa ka mid a soomku fawaa'id buu leeyahay mabaaxidkiisa waxaa ka mid a ana lahu fawaa'id asraar iyo xikmad iyo fawaa'id buu leeyahay aan iminka halkan lagu soo koobi karayna kutub laga qoray faa'iide ruuxda iyo faa'iide jidhka ah iyo faa'iide aakhiro iyo faa'iide adduunyo iyo faa'iide shakhsiga ah iyo mid bulshada ah intaba wuu leeyahay soomka waxaa ka mid a mabaaxidkiisa lagaga hadlo furuuq isaga iyo salaaddii ka horraysay iyo sekada waxna way wadaagaan waxna way ku kala duwan yihiin oo kollay markaad axkaamtiisa tafaasiil ahaan ugu dhaadhacda ayaad arki karaysa waxa uu leeyahay soomku waxyaabo la yidhaahdo arkaan iyo shuruud iyo mubdilaad iyo aadaab iyo mubaaxaad iyo mustaxabaad intaasina waa axkaamtiisa kuwaasi waa arkaantii kuwaasina waa shuruudii shuruuddii haddana laba qaybood noqonaysa shuruudu sixa iyo shuruudu lwujuub shuruudo marka la hela uu qofka ku waajibaya iyo shuruudo marka la hela uu ka ansaxayo oo qof waxaa laga yaabaa uu ku waajibay baanu ka ansaxayn shuruudu sixa wa shuruud lwujuub mubdilaadkiisiina waa halkan ay yaalaan wixii burinayay wuxuu leeyahay mustaxabaad ama aadaab waxyaabo sunnaa wuxuu leeyahay waxyaabo loo yaqaano mubaaxaat oo dadku in badan ismoodsiiyaan inuu burinayo laakiin aan burinayn wuxuu leeyahay lawaaxiq baabka baabab kalaa soo raaco oo xagga dambe aynu ku arki doonaa oo sakaatu fidriga iyo ay ka mid yihiin dee wuxuu raacsan yahay sakada laakiin haddana halkanaa lagu sheega sida faraha badan ilaa shan iyo toban mabxaho kuwaasi ay ka mid yihiin ayaa uu leeyahay soomku lidiiqi lwaqti waynu ka soconnay baabu wujuubi siyaam qaybtu soo horraysiiya waxa weye xukumkiisa ka waajibkaayna waa ramadaan candalxa wakhtiga la waajibiyey wuxuu ahaa sanadii labaada hijrada oo markii islaamku uu caga dhigtee beder la guulaystay ayaa soomkii iyo sakadii iyo sakaatu fidrigii iyo labadii ciidood axkaamtaasoo dhan markaasaa la sii daayo la waajibiyey ilaa maanta cadowgii ka hadhay muslimkood diintii cagadhigatoo dadka cibaadaysan karaya can dalxat bni cubaydillaah anna acraabiyan jaaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nin reer miyaa rasuulka u yimi taa'iro ra'si madaxiisu busbus iyo bulubulbulu leeya ma feedhna macnaha fa qaala yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow akhbirnii iga waran maadaa farada allaahu calaya min asalaati salaaduu ilaahay igu waajibiye ii sheeg faqaala markaas qaala nebigu wuxuu uhi asalawaatu alkhams salaadaha shanta ah ayaa kugu waajiba ilaa an tadawaca shay-an inaad shay sunno ula timaado mooyaane wixii kale waa sunne halkaa waxaa laga fahmay salaad kaloo waajibi inaanay jirin qaala wuxuu uhi akhbirnii bima ftarada allaahu calaya min asiyaam iiga warran soom ilaahay muxuu igu waajibiyey qaala wuxuu uhi siyaamu shahri ramadaan soom waxa waajiba unkaa ramadaan ilaa an tadawaca inaad shay-an shay kale inaad sunno ula timaado mooyaane soomamkaa kale ee aynu sheegaynee waajibkaha nadarkiiyo kafaaradiiy waa xaalad khaasa waa qofkoo tallaabooyin kale qaaday qaala wuxuu idhi akhbirnii bima ftarada allaahu calaya min azakaa iiga warran saka muxuu ilaahay igu waajibiyey fa ahbarahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uga warramay bisharaa'ici lislaami islaamka iyo axkaamtiisa iyo waajibaadkiisa waa laga yaabaa inuu sakada tafaasiisheedii iyo xajkii yaro u sheegay su-aashu markaa culimmada qaarkood waxay leeyihiin sanadii toddobaad buu ninkani su-aasha weydiiyey waxay se u badan yihiin sanadii sagaalaad in ahayd waayo ninkani wuxuu ka mid yahay siduu xagga dambe ku sheegi doono qoladii reer bani sacad la odhan jiray bani sacad binu bakr reer hawaasin ayaa uu ka mid yahay oo sanadii sagaalaadba iyagana la xoreeyey xaggaa iyo daa'if bay deganaan jireen su-aalihiibuu marka wuxuu uga warramay sharaa'icdii waajibaadkii fa qaala markaasaa wuxu uhi waladii akramaka ilaahay ku maamuusay baan ku dhaartee nebi kaa dhigaye laa atatawacu shay-an siyaadin maayo waxba laa anqusu ka yarayn maayo mimaa farada allaahu calaya shay-an waxaa ilaahay ugu waajibiyey waxna ka siyaadin maayo waxna ka nuqsaamin maayo fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi aflaxa wuu liibaanay in sadaqa hadduu run sheego aw dakhala aljannata in sadaqa ama jannaduu galay buuhi hadduu run sheego anugu sunnana geli maayo buui faralkaana waxba ka dhimi maayo igu ogowo intaasaan ku mitidaya marka halkaa wuxuu faa'iideeyey naskaas cibaadada soom laydhaa wixii waajib inuu yahy ramadaan wuxuu faa'ideeyey oo kale qofku hadduu ku mitidu ilaashado arkaanta iyo waajibaadka arkaanu islaamka hadduu ilaaliyo inuu jannada ku helayo sidaa uu caddeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam ila sunnayaashii siyaadaad bay ahaan iyo kororsi can anasin qaala wuxu uhi nuhiinaa fi lqur'aan qur'aanka waxaa naloogu diiday an nas'ala anabiya sala allahu calayhi wasalam can shayin ilaahay baa qur-aanka noogu diiday rasuulka inaanu wax weydweydiinno haddaanu asxaabtanay laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum haddii laydinka jawaabo idin xumaynayso moralkiina iyo qalbigiina wax ku noqonaya su-aalaha ka yareeya baa lay nebiga waa su-aalaha markaa laga yaabo inaanay saa u siwin yihiin ahayn laakiin kuwa muhiima sida kuwanoo kale waa la ogolaado ilahay wuxu uhi fasaluu ahla dikrin kuntum laa taclamuun fa kaana wuxuu ahaa maadaama annagiina la yidhi ka joojiya su-aalaha fa kaana arrinku wuxuu ahaa yucjibunaa waxaa naga farxin jiray an yajii'a arajulu inuu ni yimaado alcaaqilu oo wax kala garanayo xariifa oo min ahli lbaadiyati reer miyiga ka mid a fayas'alahu dabeetana uu nebiga weydiiyo waxaanu odhan jirnay bal yaa xikmadda nebiga soo istaadho qasabadihiisa soo fura war nin reer miyioo wanaagsani muu yimaadu ku daldala nebiga su-aalo ila isagii waa loo cudurdaaraya qofka jahli baa loogu cudurdaaraaye fa jaa'a rajulu min ahli lbaadiyati kii aanu doonaynaa yimi faqaala yaa muxamed yaa rasuul allahi bay markaa odhan jireen yaa muxamed buu isagu leeyahy ilaa weli waanu la qabsanay ataana rasuuluk ninkaa soo dirtay baa noo yimi waa ducaaddii rasuulkaa gaadhay waa bariga maka markaa madiina laga diro bariga maka iyo daa'if dhulkaasay degan yihin fa akhbaranaa wuxuu noo sheegay annaka tascumu adigu inaad sheegayso anna rasuula allahi sala allahu anna allaha caza wajalla arsalak inuu ilaahay ku soo diray inaad sheegtay buu ninkaad soo dirtay noo sheegay oo wuxuu nagu ihi rasuul baa ilaahay soo diree rumeeya ninkaasi fariintaasuu noo keenee ka waran marka tazcumu zacama aladiina kafaruu an lan yubcauu zacama waxaa loo yaqaanaa fi luqa alcarabiya matiyat lkadib ereyada xambaaro beenta laakiin mararka qaarkood bay noqotaa bimacnaa ahbara wuu sheegay haddii lagu dhaado bimacnaa ahbara bay noqotaa sida halkan oo kale qaala nebigu wuxu uhi sadaqa run buu sheegay ninka aan soo diray oo rasuul baan ah qaala ninkii markaa wuxuu ihi faman khalaqa asamaa cirkayaa abuuray qaala allah nebigu wuxu uhi ilaahay baa abuuray qaala wuxu uhi faman khalaqa alarda dhulka yaa abuuray qaala rasuulkuna wuxu uhi muu cadhoonine allah ilaahay baa abuuray qaala wuxu uhi faman nasaba fiiha aljibaala buuraha yaa ku taagay dhulka qaala wuxuu nebigu uhi allah nebigiiba imtixaan ku hurgufay ilaahay baa buuraha dhulka ka taagay qaala wuxuu uhi faman jacala fiiha buuraha yaa dhex yeelay almanaafica dheefaha wax badan baanu ka dheefnaa buuraha oo malab baanu ka guranaa biyaanu ka guranaa macdan baanu ka gurannaaye waxaasoo khayra buuraha yaa ku taagay qaala nebigu wuxu uhi allah intan uu soo araaranayay markaasoo inuu dhaariyuu doonayaa nebiga qaala markaa ninkii wuxuu idhi fa biladii ilaahay baan kugu dhaariyey haddaba khalaqa asamaaa waalarda cirkiiyo dhulka abuuray wa nasaba fiiha aljibaala buuraha ka taagay wa jacala fiiha almanaafica buurahana dheefo fara badan yeelay intaase ilaaha intaa soo awoodale baan kugu dhaariyey allaahu ka arsalak ma ilaahay baa ku soo diray anigaasoo ku dhaariye ilaah awoodaaleba kugu dhaariye ma ilaahaasaa kusoo diray qaala nebigu wuxuu uhi nacam ilaahaasaa isoo diray qaala wuxuu ihi waaya intaa halkaa idhig qabsaday buu ihi markaasoo inaad rasuultay qancay qaala wuxuu uhi wazacama rasuuluka rasuulkaagi wuxuu noo sheegay anna calaynaa khamsa salawaatin fii kulli yowmin waleyla habeen waliyo maalin walba afar iyo labaatanka saacadood inna lagu leeyay shan salaadood buu noo sheegay ka waran qaala wuxuu ihi sadaqa runbuu sheegay shantaa waa lainagu leeyay qaala wuxu uhi fabiladii arsalaka ilaahay ku soo diray baan ku dhaartay allaahu amaraka bi haadaa ma isagaa shantan salaadood ilaahay ku faray farwaaweeyeyn buu ninka wax ku qoraya qaala wuxuu uhi nacam haa qaala wuxu uhi wasacama rasuuluka rasuulkaagi wuxuu noo sheegay mar kale anna calaynaa zakaata amwaalina ina lagu leeyayo sakadii xoolaha yaga qaala nebigu wuxuu ihi sadaqa run buu sheegay qaala fabiladii arsalaka allaahu amaraka bi haadaa ilaahaasaan kugu dhaariye ma isagaa sakadaa ku faray ilaahay qaala nacam qaala wuxuu uhi waa halkaynuu soconne maxalu shaahiidkii waa kan wazacama rasuuluka ninkii aada rasuulna waa kii la diray uun rasuulu rasuulillaahi rasuulka ilaahay kusii dirun weye rasuulkaagii wuxuu noo sheegay anna calaynaa sawma shahri ramadaan bisha ramadaan soomkeeda ina lagu leeyahay fii kulli sanatin sanad walba ina lagu leeyahay qaala wuxuu uhi sadaqa run buu sheegay soomkaa waa laydinku leeyay qaala wuxu uhi fabiladii arsalaka ilaahay kusoo diraan ku dhaartay allaahu amaraka bi haadaa qaala nacam qaala wuxu uhi wazacama rasuuluka wuxuu sheegay anna calayna alxaj in xajna lagu leeyay man istadaaca ilayhi sabiila qofka jid ahaan u tegi kara ee istaberi kara ee dhaqaaliyo gaadiid helaya inuu beydka tago inta xajkaasina inuu waajib yahay buu kaad soo dirtay noo sheegay ma runbaa qaala markaa nebigu wuxuu uhi sadaqa qaala fabiladii arsalaka allaahu amaraka bi haadaa qaala nacam qaala markaa ninkii wuxuu yihi kolkuu intan oo dhaara iyo intan oo su-aalaaya isku wada lifaaqay fawaladii ilaahay baan ku dhaartay bacahaka bilxaqi kugu soo diraye laa asiidanna calayhinna shay-an intaa waxba kuma dari doono walaa anqusu waxba kama dhimayo intaasaynu isku ognah waan ku mitidayaa waan ku qancay sidaa aan isku ogaano falamaa wallaa markuu ninkii jeedsaday buu qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi isagoonay keligii ku koobnayna ummadda oo dhan ay khusaynayso lain sadaqa lawallaahi baan ku dhaartay in sadaqa hadduu run sheego layadkhulanna aljanna jannada wuu geli oo wuu geli doonaa marka waajibaadkii arkaantood ka soo baxdaa jannada lagu helaya xadiidkaas wuxuu tilmaamay inuu soomu ramadaan waajib yahay arkaantii islaamkana ka mid yahay waxaa markaa halkaa aynu ka faaidaysanay in qofku hadduu jaahil yahay badow yahay loo cudurdaarayo dadka kale ee markaa aqoontale waxaan loogu cudurdaaren isaga loogu cudurdaarayo wallahu subxaana wa tacaala